بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى العلة الخامسة وأما التعريف تعريف كي فالمراد الجيد به بالتعريف لولا جيدو العالمية عالمية ديوان watamnacu hiya calamayadaasi way reebaysaa asarfa sarfigae reebaysaa diidaysaa waa maca wasni lficli wasinulficl macagiisii sida ka axmeda wayaziida oo kale wa maca alcadli cadligii macigiisiina way diidaysaa sida ka cumara wazufara oo kale wa maca ata'niihi tacniidkii macigiisiina way diidaysaa kamaa taqadama sida soo hormartay wamaca tarkiibi tarkiibkii macigiisina way diidaysaa tarkiibkasoo almasjiyi isku dheexid loo nisbeeyey wamaca alalifi alifkii alifti iyo wanuuni nuuntii macageedana way diidaysaa ka cuhmaana oo kale wamaca alcujmati cujmadii macageedana way diidaysaa kamaa tasayatii sida imaan doono alcilatu saadisa wa ama tarkiibu tarkiibkii filmuraadu lajeedkoo bihi bitarkiiba loola jeedo tarkiibu lmasjiyu waaye tarkiibkii laisku dheexay dheexitaan loo nisbeeyey tarkiibkaasoo almakhtuumu lagu khatimay bikayri weyhin weyhin keyrkeeda sida ka baalabaka oo kale iyo waxdara mowta oo kale walaa yamnacu huwa tarkiibkii ma diidaayo asarfa sarfigii ilaa maca alcalamiyati maahane alcilatu saabica wa ama alalifu aliftii wanuunu nuuntia zaa-idataani dheeriga ahaayeen fayamnacaani way diidayaan asarfa sarfiga ayay diidayaan maca alcalamiyati calamiyadii macageeda sida ka cimraana oo kale iyo wa cuhmaana oo kale wa maca sifatina way diidayaan sida ka sakraana oo kale alcilatu athaamina wa ama alcujmatu cujmadii falmuraadu lijeedkoo bihaa cujmada loola jeedo an takuuna alkalimatu kelimada inay noqoto min wadci lcajamiyati cajamiyadii waxyaabaha ay dejiyeen sida ka ibraahiima oo kale iyo wa ismaaciila oo kale iyo wa ishaaqa oo kale wa jamiicu asmaa'i lambiyaai ambiyada alleh magacyaalkoodii dhammaan acjamiyatun mid cajam loo nisbeeyey waay ilaa arbaca afar maahane muxamedun way midka koowaad wa saalixun way midka labaad wa shucaybun way midka saddexaad wahuudun waay midka afaraad sala allahu allaha amaano calayhim dushoodii wasalama allaha badbaadshay ajmaciina dhammaantoodii wayushtarad waxaa loo shardinayaa fiiha fi lcujmati cujmadii dhexdeeda an yakuuna lismu isimka inuu ahaado calaman calam fi lcajamiyati cajamiyada dhexdeeda calam inuu ku ahaado waa shardi walidaalika kaa daraadiisii ayaa surifa waasurifa waxaa la sarfiyey lijaamon ayaa la sarfiyey wanaxwuhu wixii lamidka wa yakuuna inuu ahaado isimkii zaa-idan mid ka badan cala halaathati saddex korkoodii walidaalika kaa daraadiisii surifa nuuxun iyo waluudun ayaa la sarfiyey alcilatu taasica ayib waxaan kusoo dhex jirnay isimkii maalayansarifka ahaa cilooyinkiisii cilooyinkiisii waxaan soo marnay inay yihiin sagaal sagaalkaasina laba ay u qeybsamayaan qeyb hal cilo ee wax ku mancinayso iyo qeyb laba cilo wax ku mancinayso inay u kala qeybsamaan waxaan soo qaadanay marka afar cilo jamacii oo hal cilo wax ku mancinaayay iyo wasanulficilkii oo laba cilo wax ku mancinaayay iyo cadligii oo laba cilo wax ku mancinaayay iyo taaniidkii oo la kala qaadaayay oo qeyb keligiisii oo alif taaniid haddii uu noqdo keligeed wax mancinayso iyo labada kale had keligood waxaan mancinaynin markii wax kale laba cilo wax ku mancinayaana soo marnay haddaba sagaalkaasi waxaan dhahnay laba ayaa mas-uul u ah sagaalkaas cilo waxaa mas-uul u ah labo labadaas waxaa waaye tacriifka iyo sifada waay meeshan markaas ciladaani shanaad wuxuu kaga hadlayaa tacriifkii wixii isaga wax la mancinaayo kadib gadaala wuxuu ku keeni doonaa sifada ayadana wixii wax la mancinaayo marka iladaas ciladan oo shanaad intaasay ku saabsan tahay wixii ayada oo calamnimada ama tacriifka wax la mancinaaya ayaa meeshan lagu sheega bes ciladan bes lix arrimood ayaa wax la mancinaya lixdiiyo meeshan lagu sheega wax kale maaha waa iska ogaansho iyo xifdiin lay u baahan tahay bes wax laga sheegayo kale ma jirto alcillatu alkhaamisa wa ama atacriifu tacriifkii hee falmuraadu ulajeedka bihi bitacriifi loola jeedo alcalamiyatu waaye calamnimo waaye ulajeedka tacriifka loola jeedo calamiyo waaye muxuu u leeyahay wuxuu rabaa inuu saaro wixii aan soo saaraynay markii asaga kow fasalka soo bilaabaynay oo ah macrifadii intii kale lix ayay ahayn soo maahan lixdii shan ayuu rabaa inuu iska celiyo tan meeshan loola jeedo calamnimo waa calamkii ayuu leeyahay ma aha ismu ishaarihii ma aha isimkii mawsuulka ma aha damiirkii ma aha alkii lagu macrifeeyey ma aha kii mudaaf noqday mudaafnimo lagu macrifeeyey saddexda hore maxaa yeelay waa mabni mucrabba ma aha maalansarifkan waa mucrab labada dambena maalansarifkaaba ka soo horjeedaan ayagana ka bixi macaariftii markii lixda ahayday waxaan ka rabnaa oo keliya u leeyahay calamnimadii bes saasuu u qayidaya usoo saaraya falmuraadu ulajeedkao bihi bitacriifi tacriifka loola jeedo waxaa waaye alcalamiyatu calamnimadii waaye wa tamnacu hiya calamiyada way diidaysaa asarfa sarfi ma ogolanayso calamnimada hoos dhig ma ogolanayso kasro ma aqbalayso tanwiinna ma aqbalayso marna ma aqbalayso ku dhahay laakiin keligeed miya maya iskuma filna oo ciidan ay u baahan tahay hal askari kale u baahan tahay wa tamnacu way diidaysaa calamiyadii asarfa sarfigayaa diidaysaa maca wasani lficli wasanulficilka macigiisii waay tusaale uu keen sadaka axmada oo kale axmeda hadda kelimadan axmeda hee ma aqbasho tanwiin mana aqbasho kasro maxaa dhacay laba cillo ayaa ku jirto labada cillo maxay yihiin oo mancigi u diidayaan marka hore waa horta waa calam waa qof waa calam waay qof magaciisa calam haye waxaa kale oo ku jira diidaya wasanulficil waay wasankii ficilka hee mushtarag iyo asag iyo isimka hee maxay u ahaayeen mushtarag soo maa muqtas miya mas mushtaragi waay mushtaragi waay idan saas way almaanicu lahu min asarfi maxaad odhanaysaa alcalamiyatu maca wasni lficli saasa leedahay marki aada aragto wayaziida iyo yaziid oo kale waaye yaziid kelimadan la yidhaahdo maalayansarif waa idana maca dhacay laba cilo ku jirto calamnimo iyo wasanulficli labadan hadday isku darsamaan isimkii ku imaaday lama sarfinaayo wa mamnuuc min asarfi o midaas waa ko wa maca alcadli iyo cadliga macigiisii ayaa sarfiga diidaysaa waay calamnimadii waay maa alwasn watamnacu sarfa maca wasni lficli wa maca alcadli meesha ku adafanta iyo wa maca alcadli cadliga macigiisii ayaa diidaysaa calamnimada in la in la kasriyo ma aqbalayso sarfa ma aqbalayso in la tanwiiniyo ma aqbalayso muhiimadda sarfa ma aqbalayso waay haddii la timaado hee cadli waay maca alcadli cadli haddii wadato la timaado waay cadli ma la timaada haa lama sarfin karo waay cadliganna kii taqdiiriga waay ma aha kii taxqiiqiga ka taxqiiqiga gadaal looga imaan doonaa kan hadda waa kii taqdiiriga waa iska ilaali wa maca alcadli cadliga macigiisii ayaa diidaysa sadaka cumara oo kale cadliga cumar cadl taqii taxqiiq miu hay mas taqdiir xagee laga keenay caamir saxiix iyo wa zufara zufara oo kale taqdiiriyosan xagee laga keenay zaafir waay haddii marka isimka ku imaado calamnimo iyo cadli maca cadli taqdiir ee ku imaado labadaas cillo ay ku kulmaan sarfi ma aqbalaayo ma yeelaayo cumar weligiisi lama kasrin karo tanwiin lama saari karo zufarna waa saas zuxalna waa saas iyo wa maca ta'niidi ta'niidkii macigiisii ayay diidaysaa waay kamaa taqadama kamaa sida oo taqadama huwa maaga soo hormaray ta'niidkani ta'niidkee waaye marka alifu ta'niid ma aha labadii kale waa gaaraan ta'niidkii bitaa ka faatimata wa aciishata والرقية وحي لمدك ومع التأنيث أدي اسم كي كو- إيه، كوكولمان على منيمو إيو تأنيث تأنيث بالمعنى لفتركيس وق- و- ولمد لما كان الريبا يلوضن وها لقى صور ريبا وكليا ألف التأنيث لما ضبوها زينبا ولمد كزينبا ها وتأنيث آه، waxaad ka soo reebaysaa keliya taaniis bilalif iyo wa maca tarkiibi tarkiibkii macigiisii ayaad diidaysaa tarkiibka soo almasjiyi dheexitaan loo nisbeeyay kii laisku dheexay laisdhexgeliyey waay haddii isimkan ay ku kulmaan calamnimo iyo tarkiib masji hee m- sarfigii waa waa waa la diidaya lama sarfin karo ومع الأليف ألف معيسي إيه والنون نون معيسي أيا ديديسا صدق عثمان أو كان عثمان عثمان هذا وحا كوكول سن كوكول ميل لو علو على منيمو إيه زيادة الألف والنون ألف النون ديري أه محي ديري كيهين كلمة أصل كذا ديري كيهين كلمة أصل كذا أيا ديري كيهين أيغ الآن تودي كلمة ولا ديه كرا هدي أيغ لو دروي مركل لديدي هاد مركل ديري نقضان iyo wa- wa maca alcujmati cujmadii macageeda ayay diidaysaa kamaa sayatii kamaa sadoo sayatii huwa maaga imaan doono lix shay waay meeshan uu sheegay calamka wuxuu waxa la mancinayo waxaa waaye wax sed- eh, lixdan waay lix shay waay lixdan arrimood waay xifdi marka intaas ayaa mid ka mid ah ayaga kuwa oo lafdiga asigma calamnimada maxay tahay waa cillo u laabanayso macnaha waay inta kalena waa cillo u laabanayso lafdigii waay marka hal cillo u laabanayso macnaha iyo hal cillo u laabanayso lafdiga ayaa waxay isku tagaan ayaa mancinayaan intaan waay sidaas waay ayaga kuwa lafdi keligooda ah ma kulmi karaan kuwa hee waxaan soo marnay macnaga ayna ma kulmi karaan waay laakiin macnaga mid ka mid ah iyo lafdiga mid ka mid ayaa kulmayaan markaas ayay isinka hadday ku kulmaan mancinayaan ilaa kuwii labadii keligood wax mancinayaan maahane العلة السادسة علة اللحاد وأما التركيب تركيب كين فالمراد أولجيتك به بالتركيب اللي أولجيته التركيب تركيب كي والتركيب كسؤال مزجي مزجي لو نسبه تركيب أفر قيبوت واي تركيب وحقوق بسمايا أفر قيبوت أي تركيب الإضافي تركيب الإسنادي تركيب التوصيفي تركيب المزجي أفر تاسو تركيب الإضافي ولا يغانا مضاف مضاف إليه جيسي واي تركيب الإسناد دين وانو إيمان دونا أو هي جملة دان أيا لسكو قبطية لرادا كتأبض شرا نو كلا وانو إيمان دونتا تركيب التوصيفي وعلي لهذا صفي موصوف كيدا لستركيبنا لغوضا أيضا sifo in mawsuufkeeda hee laiskula dhawaaqaayo hal mar ayaa la yidhaahdaa tawsiifi Tarki- tarkiibu tawsiif ayaa la yidhahdaa tarkiib lwasin waa la yidhahdaa tarkiib lmasjigin waa kana afartaasi tarkiib saddexda hore ma rabno hadda waxaan rabnaa kan dambe oo ah tarkiibu lmasji tarkiib lmasji maxaa la yidhaahdaa huwa jaclu lismayni isman waaxidana la yidhahdaa tarkiib lmasji waa la yidhahdaa huwa هي جعل الاسمين اسما واحدا جعل الاسمين لبضي اسم يلتان كودي واي اسما واحدا هل اسم لغا سو قادو لغا ديغو لبي اسم اي لسو غيني واخ لغا سو قادايا هل اسم ايغو يهين تركيب مسجد لرضا المركب المسجي اما التركيب المسجي هو جعل الاسمين اسما واحدا waxaa kalena way la jiraan mar kale laakiin intaas u qabsaada hadda marka kaasa la rabaa tarkiibka masjiga ah asagana laba u qaybsama tarkiibka masjiga naftirkiisa wuxuu u qaybsamayaa laba qiibood makhtuumun biwayhin wagayru makhtuumin biwayhin waay makhtuumun biwayhin iyo wamakhtuumun bigayri wayhin makhtuumun biweyhinna ma rabno weyhinkii lagu khatimay haddii weyhin lagu khatimo wuxuu noqonayaa mabni meeshana ma raba rabna maba rabno ma- mabni anaka waxaan rabnaa marka kan kale oo ah maktuumun bikayri wayhin lafdiga wayhin la yidhahdo ma wayhi kii aan lagu khatimin wayhi ayaan rabnaa tarkiibku masjid mayaa uqaybsama isaga naftarkiisii labo maktuumun biwayhin iyo maktuumun bikayri wayhin maktuumun biwayhinna rabnaa miyaa mase maktuumun bikayri wayhinna rabnaa maxaan u diidnay maktuumun biwayhin waa mabni ma aha mucrab maala insarifkaan rabnana waa mucrab marka waxaan rabnaa maktuumun bikayri wayhin isaga kaas sheegaya musanifku fiiri marka isagaaba sheegaya marka وأma atarkiibu tarkiibkii falmuraadu ulajeedko bihi bitarkiibi loola jeedo atarkiibu tarkiibkii almasjiyu isku dheexitaan loo nisbeeyey waaye almaktuumu lagu khatimay tarkiibka bikayri weyhin weyhin eyrkeeda lagu khatimay weyhin aan lagu khatimin laga wadaa siiba weyhi oo kale nafda weyhi oo kale a camra weyhi aan la dhihin weyhin weyhin raaha weyhi aan la dhihin wa aan lagu khatimin haddii kuwaas lagu khatimay wuxuu noqonaa mabniya noqonaa sida ka baclabadka oo kale baclabadka hadda waa tarkiib masji waay tarkiib masji waay baclabadka waa laba isim oo laga dhigay hal isim waay bacla waa sanam ka kii qofka sameeyey sanamkaasi sameeyey ayaa isagana bacla baka baka isaga waay bacla waa sanam atadcuuna baclan watadaruuna ahsana alkhaaliqiin aayad qur-aan atadcuuna ma barinaysaan baclan sanam waay sanamkii baclam lahay maasama miyaad hee caabudaysaan waay oo ilaahayna waan ka tagaysaan miya caabuditaankiisii idan bacla waa sanam bakana waa ninkii sanamkaasi sameynayey sameeyey ayaa la yidhaahdaa waa lasu qabtay marka laba laba isim way soo maa waa laisku daray waxaa laga dhigay hal hee magac ayaa laga dhigay hal magac oo weliba magaalo lagu magacaabay magaalo oo shaam ku taalo ayaa lagu magacaabay hadda marka ka baclabaka oo kale way baclabaka hadda waa malansarif malansarif waaye ka baclabaka oo kale iyo waxadara mawta oo kale waay waxadara mawt xadara mawtna xadara iyo mawtun waaye dhimashaya soodaa xaadartay waaye waanhaan waa xadara waa kelimo mawtunna kelimo waay waa lasoo qabtay markaasna markii lasoo qabtay waxaa la yidhahday xadara mawt waa magaalo ka mid ah yeman iyo wa xadara mawta xadara mawt oo kale waay walaa yamnacu hadaba huwa tarkiibkaas way yamnacu faacilkeeda damiir istatir waa u laabanayo tarkiibkii una walaa yamnacu huwa tarkiibka ma diidaayo asarfa sarfa ma diidaayo ilaa maca alcalamiyati macalamiyi macageeda markii noqdo maahane sifi asaga ma kulmaan marna ma kulmaan asagii waxa waxaas mancinaya calam idan marka haddaba laba ka ihdaramowta laba cilo ku sugan calamnimo iyo hee tarkiib masji ah alcilatu saabica cilada toddobaad wa ama alalifu alifti iyo wanuunu nuunti azaa'idataani kuwaasoo azaa'idataani dheeri ahaayeen ziyaadad ahaayeen hee fayamnacaani way reebayaan fayamnacaani yamnacaani faacilkeed awe ficil way be aliftu aliftanit way sahih fayamnacaani way diidayaan asarfa ayay diidayaan maca alcalamiyati calamiyadii macageeda ayaa waxay diidayaan sarfigii diidayaan calam markii la kulmaan sarfigii way diidayaan sida ka cimraana oo kale cimraan cimraan waa magac soo maha haddana maxaa ku jirta markaasi ziyaadat alif anuun waay calam iyo ziyaadat alif anuun isku jirta iyo waa cuthmaana cuthmaan oo kale waay cuthmaan hadwa mala yansarif maxaa ku jiro calamnimo iyo ziyaadat alif anuun waay salmaanna waa la mid wamaca sifati sifig sifadii macageedana wuu mancinayaa wuu diidayaa oo sifadiin waa la kulmayaa waay waxbaa la celinaa isagan sida ka sakraana kii saqraansanaa oo kale waay kii saqraansanaa oo kale sakraan sifa haddaad maqsho waa wax tilmaan qofka laga bixinayo waay calamna waa magaca sifana qofka wax fiican aad ku sheegayso mase wax xun aad ku sheegaysa la yidhaahdaa waa wax qofka tilmaantiisii ku saabsan ayaa sifo la yidhaahdaa sakraan hadda maxaa ah magac miya maya hee waa wax qof ku sifaysan yahay waay waa sarqaankan waay eh waa darooqaysan yahay ayaa laga wadaa sakraan waay sadarka sakraana oo kale waay. sakraan hadda maxaa ku sugan ha sifo iyo ziyaadatulalifi noon waay sifo waay idan asaga labadaba waa la mancinayaa ziyaadat alif anun waxay la- la mancinayaan labadaba calamki iyo wasfigii labadaba waay sifadii labadaba waay alcilatu athaamina cilada sideedaad wa ama alcujmatu waa iska sheeg sheeg lay o dhan malaha waa iska sahlan yahay maanta shar darsiga wa ama alcujmatu cujmadii falmuraadu lijeedko bihaa bilcujmati loola jeedo an takuuna alkalimatu kalimada waa inay noqoto min wadci alcajamiyati ama min awdaaci alcajamiyati min wadci lcajamiyati cajamiyadee waxyaabo ay dejiisay inay ka mid noqoto cajamnimadan waxaa shardi ah loo shardinayaa waa inay noqoto cajamnimo cajamiye oo kalimo oo ay dejiyeen cajamida kalimo dejiyeen waa inay noqoto waay. waa shardi falmuraadu lijeedko biha bilcujmati loola jeedo an takuuna alkalimatu kalimada inay noqoto min wadici alcajamiyati cajamiyadii wax dejiisay inay kamid noqdo waay sida ka ibraahiima oo kale ibraahim kelimadan ibraahim ah cajam ayaa dejiisay waa kalima cajamiya kalima cajami oo markii hore ayaa ahayd oo haddaba cajami waaye iyo ma ahane markii hore cajami waa ahayde markii dambe carab ay noqotayna waa laisku haysta si kasta ha ahaatee hadda waxaan ka hadlaynaa hee asal ahaan kalima cajam dejiisay inay tahay iyo waa ismaaciila oo kale waay ismaaciil waa cajami kalima cajam cajam dejiisay waay iyo waa isxaaqa oo kale ambiyadii reer bani israa'iil ayagana sidaas oo kale waay waayahay marka hadda saddexdaani kelimo waxaa waaye waa cajami maxaa dhacay he cajamtaa dejiisay waay waayahay Eh, wajamiicu u dhahay marka faa-iiduu sheegay musaniifka dheeriya fiiri wajamiicu asmaa'i lambiyaai ambiyada alle magacyaalkoodii dhammaan hee acjamiyatun waay mid cajami loo nisbeeya waay kulligooda ilaahay ambiyadii oo soo diray oo dhan magacyaalkoodii waa cajami ilaa arbaca afar magac maahane ama ilaa arbaca afar nebi magacoodii maahane afar nebi magacoodii maahane inta kale waa cajami afartaasi nebi magacood muxuu yahay laakiin carabi wey ma aha cajam cajami ma aha waay haye muxamedna waa midka koowaad nebi maxamed magaciisii waay waa qurashi waa carab hee wa saalixun nebi saalex isagana waa carab wa shucaybun nebi shucayb isagana waa carab wa huudun iyo nebi huud isagana magaciisii waa carab afartan magacyaalkoodii waa carab sala allahu allaha ammaanee calayhim ambiyada dushoodii wasalama allaha badbaadiyee ajmaciina dhammaantoodiibu way kulligooda marka saas ogo wixii afartan ka soo horay maxay yihiin cajam le waay cajam haddii noqdeenna maalayansarif waay maalayansarif waay sharduu leeyahay marka laba sharduu leeyahay ism ee cajamiyadani markii maalayansarif noqonayso shardi ay leedahay laba sharduu le- ayay ayay leedahay labadii sharduu sheegi doona fi musnif wa yushtaratu waxaa loo shardinayaa fiiha cajamiyadii cujmadii fiiha fi lcujmati wa ama alcujma ayaa la dhahay meesha loo celinaya damiirka wa yushtaratu waxaa loo shardinayaa fiiha fi lcujmati cujmada dhexdeeda an yakuuna lismu isimkii inuu noqdo calaman calam isimka ciladaas lagu helay laga helay inuu noqdo cajam waay ee calam waay magac magac inuu noqdo fi lcajamiyati cajamiyada dhexdeeda magac inuu ku ahaado ayaa shardi ah oo kelimo oo cajamidaba oo magac u ahaa oo calam u ahaa isku magacaabi jirtay inuu ahaado waay saas waa shardi haddii noqon waayo kelimo oo ism oo calam ee cajamiyada dhexdeeda ku noqon waayo haddii uu noqdo maalinshariif ma noqonayo waa shardi wax- waa la rabaa marka in cajamiyada dhexdeedaba isimka calam ku ahaa la rabaa magac ku ahaa ayaga dhexdoodiiba cajamta ayaa la rabaa waa shardi walidaalika kaas daraaddiisii kee shardigaas waay daraaddiisii ayaa surifa waxaa la diiday ee la sarfiyey dheh lijaamun isimka lijaamun la dhahay ayaa la sarfiyey oo munsarif laga dhigay iyo wanaxwuhu wixii la mida lijaamun waay lijaam kelimadan lijaam la yihahdo waa xakamo xakamo ayaa loo yaqaan xakamo xakamo maa waayo midka birta dameeraha iyo faras farasiyaalka afkooda la gelinayo ayaa xakamo la yihahdaa lijaam birta oo dameerka af afka loo gelinayo gadaal xarag lagaga xiraayo oo lagu wadaayo ayaa maxaa la yihahdaa lijaam waayahay haddaba marka lijaamun waa ism laakiin calam ma aha maxaa dhacay hee cajamta magac uma aqoonin ayaga qolada cajamta ah lijaam magac iyo calamnimo uma aqoonin waa nakiro lijaam kasto dameer kasta afkiis ku jiro ayaa loola jeedaa lijaam lijaam lijaam ay lijaam ay lijaama dameer afkiis la gelinaya dhan waa magac ahaan uma isticmaali jirin haddii magac ahaan ayaga u isticmaal waayeen hee hadda calam in laga dhigo lama dhihi karo calamka ma dhigi karno maalansaria lama dhihi karo waay lama dhihi karo waay walidaalika saasa loo jeeda walidaalika kaasoo shardigaasi calamnimada la shardinaayo darteeda ayaa surifa lijaamun lijaamun xakamihii loo sarfiyey waay oo munsarif looga dhigay waay iyo naxwi shardiga kood waa kaas maxaa waay shardiga koowaad in isimkaani uu ahaado calam fi lcajamiya cajamta dhexdeed calam inuu ku ahaan ku ahaado ayaa shardi ah haddii cajamta dhexdeed calam ku noqon waayo lijaaman oo kale waa la sarfina labo wa an yakuuna waa inuu ahaado isimkii zaa'idan mid ka badan cala halaathati saddex xaraf isimka hee oo cajamnimada ku imaanayo waa inuu noqdo mid saddex xaraf ka badan afar xaraf iyo iyo shan iyo meelhaas inuu noqdo saddex inuusan noqonin laba iskaba dhaafay haddii saddexba la diiday laba warkeeda waa iska dhaaf saddex inuu ka badnaado la rabaa saddex inuu ka badnaado waa shardi haddii saddex ka badan waayo isimkaani isagoo cajami ku imaaday laakiin saddex xaraf ka badan waayo maalaynsarif ma noqonayo waa munsarif saasa laga wadaa waan yakuuna waa inuu noqdo isimkii waan yakuuna yakuun isimkeed huwa damiirka waa wahay isimkiias an yakuuna lismudi ayaa loo celinaya waan yakuuna huwa isimkaas inuu noqdo hee zaa'idan mid ka badan cala halaathati saddexdii korkood saddex korkeeda waay walidaalika kaa daraaddiisii inuu saddex ka bato la shardinayo daraaddiisii ayaa surifa waxaa la sarfiyay nuuxun iyo waluutun waay maxaa dhacay nuuxun maxaa loo sarfiyey saddex xaraf waaye waa cajami cajami haddii uu yahay maxaa la rabay haddii cajami noqdo inuu ka bato saddex xaraf waaye asagoo cajami ah saddex xaraf noqday dee munsarif ma noqonayo maaleinsarif ma noqonaye waa munsarif loodna waala waa la sarfiyey maxaa dhacay he saddex kalimo ayuu noqday waa ka badan waaye haddii cajami uu yahay saddex inuu ka bataa la rabay waa ka badan waaye haddii saas noqotayna waa la sarfiyey munsarif waay sidaasa laga wadaa walidaalika kaa daraaddiisa surifa nuuxun nuux ayaa la sarfiyey iyo waluutun waay wabilahi towfiiq allah subxana wa tacala aclam